waan salaamayaa baxda v o a haddaan idinkaga warramo dabka ka dhacay fomogmari wuxuu ka dhacay galbeedka magaalada shan iyo labaatan kilomitir meel u jirta ayuu ka dhacay saddexdii beriyo hore iyo afartii beriyo hore dabku wuxuu u socday dabayshu waxay u waday dhinaca kale ee anaga dhinaca magaalada iyada ku taala maahay dhinaca kale markaas kabacdi ayaa dabayshii dib usoo noqotay hawaduna kululaatay aad ayuu marka dabkii out of control u noqday oo firefireskii iyo dadkii maaragtay wildfireka oo la dirirayay way la diriri waayeen sidaas ayaa dabku ku dhacay looguna bahalkii la oran jiray dadka fomogmary degan dhinacaas dabku ka dhacay wixii xigay loo evacuation order loo siiyey magaalada fomogmary waxay ku taalaa waqooyi adminton waa gobolka alberda afar boqol iyo konton kilomitr bayay u jirtaa ilaa afar boqol afartan iyo sideed xuduudna waxay la leedaha north west territory halkii la oran jiray waa deegaan noocaasa resource ahaan waa magaalada oil saniga ee ciidda maaragtay oilka laga soo saaro
waa tahay marka laga soo tago saameynta guud dhanka soomaalida bal iga waran saameynta uu arrinkan ku yeeshay dadka soomaalidaahu deegaankaas way ku jireen inkastoo dadkaas amarkii la siiyey dhibaatadii ka dhacday ee hadda kahor magaaladan gubatay oo magaaladan saameeyey ayaa aad u saameeyey oo dadku isku buurtay markay cararayeen dadkii marka magaalada deganaay oo dhan siday u badnaayeen way qaxeen soomaaliduna way ka mid bay ahaayeen dadkaas waana la cararay ayagoo qoladii baxa la yiri iyo qoladii kaleba dhinaca iyo magaalada baa looga baxay adminton baa la aaday dadka soomaalida ahu uu halkan degan waxaan qiyaasaa ilaa sideed kun oo qof ilaa sagaal kun oo qof oo soomaaliha degan rag bay u badan yihiin faamiladu aad bay ugu yaryihiin soomaalida marka halkan deganu waa kulligood waa dad working people ah weeye wax walboo dadka halkan jooga ka shaqeeyaan bayna ka shaqeeyaan sofar doctors ma arag laakiin ani wax kastoo kale waahyaa police officers baan leenahay xataa r c m b ah
dadka waa la daadgureynayey oo caawinaad ayaa loo sameynayey soomaalidiina kaalin intee la-eg ayaad midaasi ku lahaydeen
dadka soomaalida ahu dadka transportationka ka shaqeeya bay u badan yihiin ragguba ha u badnaadeen dumar waa ku jiraan qofkii marka u shaqaynayay ani maaragtay dadka maaragtay emergencyga provide gareeya sida basinka bahalkii la oran jiray dadka soomaalida ahu aad bay uga qayb qaateen in dadka maaragtay dadka wixii gaari lahaa markay baabuurtoodii qaateen intii kale waxa weeye basas baa loo diray basaskaasu dad soomaaliyaho badan baa ku jiray ugu dambeyntii dadkan oo qaarkood hadda noqonaya xaggee la dejiyey marka laga saaray magaalada
dadku markay qaxeen waxaa la geeyey meel center ah oo lakla beach ku taala oo boqol iyo afartan kilomitr noo jirta arminton oo afar boqol bahalkii la oran jiray jirtana iyo kontonna waxaa looga sameeyey meelo holdin ahoo dadka lagu soo dhoweeyo halkaas ayaa bahalkii la oran jiray dadka login iyo cunto iyo wax walba lagu siiyey qof walbana meeshaasaa deegaan looga waday sidaasay wax u dhaceen dabka ilaahay kudfradii ayagoo gifab sameeyey last three days roob baa noo dahayey dhibkii marka alxamdulilah ilahay waa naga kor qaaday roobkii dabkii waa naga seexday dadkii magaalada ka qaxayna way iska soo noqon doonaan